horta waan ku salaamayaa adigii dhegaystayaashaada horta intii meesha ku dhimata allah u naxariisto waxa waaye waa xaqdaray ku dhinteen waa shuhadaa marka intaas haddii aan uga baxo waxa waaye qaraxan wuu soconayaa waayo fiiri hadda waxaa la joogaa xilligii doorashada hal sana ayaa ka dhiman xildhibaan kasta wuxuu uxusur la duubaa inuu maaragtay uu berrinta uu soo noqdo oo xildhibaan uu noqdo waad arkaysaa sida sahlan ee maaragta sharciga betroolka loo ansixiyey taasi macnaheedu waxa waa in lacag la kala qaatay xildhibaan kasta wuxuu ku haminayaa inuu boqolaal kun oo doolar oo laaluusha uu ka qaatay muxuu ahay dowladda hadda jirto si uu u soo noqdo marka waxaa bilaabanayo sanad walbo markii ay doorashada sanadka ugu dambeeya waxaa bilaawdo in mushaaraadka shaqaalaha la lunsado in mushaaraadka ciidanka la lunsado midka booliiska waad arkaysa ayaan dhaweyd ciidamo booliiska ah oo maarata ku bannaan baxaya jubba iyo agagaarkeeda waxaasoo dhan waxaa u daliila boobki ayaa bilawday marka waxa waaye amniga haddii uu boobka uu bilawdo amnigana faraha ayuu ka baxaya iyo qaraxyada isdabajooga oo maaragtay ayaa imaan doono waxaana ugu wacan waxa kala furfurmaayo hay-adihii amniga oo shaqaynaaye ciidanka moraalkiisa oo baaba-a qoysaskooda waxa ay ku biilaan heli maayaan marka waxa waaye waxaa soo socdo taasaa ugu wacan
maanta qarxi dhacay allah naxariistadaa ku dhintay kuwa kalena way dhaawacmeen qofka isqarxiye waxaa la sheegaya inuu id kaar watay isku dayay inuu kasoo gudbo kontaroolkaas uu soo galo dhinaca iyo madaxtooyada markii ay u suurtageli weysan oo isqarxiyo magaalada inta kale kontaroolaha ku yaalan way xiran tahay maxaa isleedahay way fududaysa in ilaa halkii ugu dambeysay la yimaado
waxa waaye wax aan sharciyad aan ahayn oo ay jeebkooda ay kala soo baxeen sirdoonka ama ada sirdoonka nabad sugidda qaranka waxa ay ka shaqaynayeen saddexda bilood oo ugu dambaysa waxa ay ka shaqaynayeen inay diiwaangeliyaan oo laga diiwaangeliyay shaqaalaha dowladda meesha la yidhaahdo muxuu ahay godka jilco gobolka nabad sugidda in laga diiwaangeliyo idea ayay maaragtay marka waxa waaye dadkaasi waxa waaye khatarta ay ku jiraan waxa waaye annaga oo saraakiila waxa aan falanqaynay in maaragtay militarigii iyo booliiskii iyo nabad sugiddii iyo shaqaalaha dowladda kulligood database-kooda ay ku xaraysan tahay taliska nabad sugidda ay ku xaraysan tahay sharciyadaas meelay ka keena ma naqaano tan kale waxa waaye waxaba sahlaayo oo oo oo u sahlaayo shabaabka ayaaba ku dhex milmayba nabad sugidda ku dhex milmeen markawaxaan rabaa marka magaalada bara kontaroola yaalla ciidamo booliisoo xoog lahaa shaqeeya in kontaroolkii madaxtooyada laga ilaalinayay oo qarax mar kale soo gaaro oo kuwii hore cashar lagu qaadan waayo maxaa keenaya
waxa keenaya waa ciidankii ayaa muxuu ahay la dayacay waxa waaye waxa looga mashquulay ciidanka cambain ayaa looga mashquulay marka waxa waaye arrintan way soconaysaa laakiin soomaaliya waxaa la rabaa inaad maaragta aad isu hiilisaan oo aad maanta aad soo doorataan xildhibaano dalkan iyo dadkan badbaadiyo ummad fashilantay asaageeda ka hartay xuduudadeedaan difaacan karin waa shacabka idinka waaye ma ahan muxuu aha xildhibaanka ma ahan xildhibaanka ma fashilmin because dantiisa ayuu gaarayaa waayo qaar fiicanoo badanna way ku jiraan marka sidaas darteed waxaa laydinka
cornel aqoon baa u leedaha howlaan amniga adigii rag kaloo badan idinkoo dhan caro iyo dagaal kala duldhicin dowladdu wakhtigeeda maxaa kula talinaya hal sanaa u dhiman oo weliba ay maalmo ka baxeen wax dadkan lagu badbaadin karo dalka jabi doorasho ku geli karo maxaa weye waxa waaye dowladda inay samirto oo iimaan ay la timaadaa la rabaa iimaan allah ur buuxiyo iimaan inay la timaado oo ciidamada mushaaraadkeeda ay joogto ay ka dhigaan meesha ay maaragtay ay maamul goboleedyada ee canshuuraha iyo deeqaha la siiyay ay ku burburinayaan waa inay sanadkan dhiman xoogga ay saaraan inuusan ciidanka uusan gaajoonin midda kale saraakiishii markii oo gaashaanlo u noqda gaashaanlo dhexe ciidankiisa inuu soo dayaco hoteeladooba fadhiyaa siyaasiyo noqonaya sarkaal oo siyaasiyaad arkaysaa oo siyaasada ku dhex milma oo ra-isul wasiirka raadinaya oo madaxweyniga raadinaya oo maaragtay oo dhibaato socda waxa waaye waxaa loo baahan yahay sanadkan oo doorashada khatartiisa ayuu leeyahay khatar weyn ayaa kusoo wajahan magaalada muqdisho iyo agagaarkeeda waayo waa sanadkii doorashada xildhibaanadan oo xilmi dhabayaasha inay soo noqdaanay rabaan soomaaliyay waxa waaye soo tuuga walaalo waa ku baryaynaa xildhibaan noo noqo annaga iyo beesha aan nahay iyo soomaaliba badbaadi waxaa tahay nin doorkii aad tahay aqoonyi nin la soo tuuga waa inuu xildhibaan noqdaa waad arkaysaan betroolka ayaa la gudbiyey marka maafiyada betroolka ayaa soo baxday marka annaga ma caraysnin waa caraysannahay waxaan ka caraysannahay dhibaatada uma dalkayna iyo dadkayna ku dhacayso waxaan oga soo tegey waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi haddii aad fasaad aada aragto ama aad maaragtay fawaaxish socota aada aragto haddaadan gacantaada aadan ku suulin karin isaga tag waan ka tagnay marka waa u dhaafnay marka khataraa ku jirtiin lacagaa idiin soo socoto dadka deegaanada degan maamul goboleedyada lacagaa idiin soo socoto midda haddaba oo galmudug lagu burburinaya aa socoto waxaa socota muxuu ahay mid kale oo fara badanaa soo socoto canshuurihii dadka laga qaado xildhibaanee lagu noqdo